bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى kitaab اlciideyni ciideynkii ayuu u kitaab yahay kitaabu صalaaة buu kusoo daray isaga oo yani qalibaayo ama yani qaalibsiinayo salaada jaanibkeeda waayo ciideynku waxaa ugu weyn oo la sameeyaa waxay tahay salaad la tukado waxa ugu badan ee la sameeyo waxaa ugu muhiimsan waa salaada marka saa darteed ayuu markaa uu kusoo daray meeshaas kitaabu salaad uu dhex keenay wbihi qala abaranaa bilisnaadi qala akhbaranaa cali bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala akhbaranaa ismaaciilu whuwa bnu culaya qala xadaanaa xumaydu wahuwa طawiil can anas bni maliki qaala kana liahli اljaahiliyati jaahiliyada dadkeedu waxay lahaayeen yowmaani laba maalmood fii kuli sanatin sanad kastaa dhexdiisa labada maalmood oo yalcabuuna fiihimaa dhexdooda ay ciyaarayeen falama qadima nabiyu sal l slam nebigu marku soo galay almadiinata madiino qaala wuxuu yidhi kaana lakum yowmaani laba maalmood baad lahaan jirteen talcabuuna fiihimaa aada cayaari jirteen waqad abdalakum allahu caza wajalla allah wuxuu idinkugu bedelay bihimaa labadooda khayran minhumaa wax ka khayr badan buu idinku bedelay yowma alfitri maalinta ciidulfitriga oo la afurayo soonka laga afurayo wa yowma aladxaa iyo maalinta udxiyada la qalanayo la gowracayo maalintaa marka ciidda bisha dulxujo ku jirta xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa ciid jiri jirtay oo la bedelay iyo mid lagu bedelay bedel iyo shaygii laga bedelayna meel ma wada imaan karaan oo meel laguma jamcin karo shaygii marka wax layska bedelay iyo kii lagu bedelay meel ma wada joogi karaan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ciid acyaadda muslimiinta ama islaamku uu qiimeeyey ama uu qadariyey waa kooban yihiin sanad marka laga fiiriyana waa ciidulfitri iyo ciiduladxaa marka laga fiiriyo usbuucna waa jumcada iyada lafteeda marka sayidul ayaam ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay xadiid kale isagana waa tow ahaa ina likulli qowmin ciidan wahada ciiduna qolo walba ciid bay leeyihiin kan annaga ciiddeenna wa marka meeshaana waxay ku tusee tamyiiz inuu nebigu kala soocay ciidaha dadka kale iyo acyaad lmuslimiin inuu kala soocay ayb aayadda suurat lxaj iyadana likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuuhu ibnu cabaas iyo kale waxay ku macneeyeen mansaga in laga wado ciid ay likulli ummatin ciidan ciiddaas oo ay marka cibaadaystaan oo ay ziine iyo qurux labadaba ay muujiyaan marka ummad walba haddii la yidhi ummaddan marka waa soocan tahay way ka soocan tahay ummadaha kale ayb xadiidku marka macnahaas ayuu tilmaamayaa ciidda nadarka ama yacnii fahamka islaamka ciiddu ay leedahay waa laba noocba waa leedahay cibaadana waa ku jirtaa oo marka ciid la yiraahdo fahamka islaamka wuxuu yahay waa la cibaadaysana waxaa kaloo la socoto ziine iyo farxad iyo qurux iyo ayaa ku ayaa la socota labadaba marka islaamku waa qadariyeyo de dadku waa isu imaanayaan qofku waa soo qubaysanayaa dharka kii ugu quruxda badnaaba uu soo gashanayaa waxaasoo dhan marka waa ziinadii farxaddana waxaa lagu aadiyey labo rukni oo arkaanta islaamka ka mid ah mid walbaa marka la dhammeeyo ama marka la dhammayn rabo ayay imaadaan labada ciidood marka dadkii oo ilaahay uu makaniyey inay makansadaan bishii ramadaan soonkeeda inay gutaan oo ilaahay uu u suuro geliyey nicmo aada u weyn waay nicmadaa markay dhammaato marka waxaa lagu la daba dhigay farxaddan farxaddiina halkaabay ka wadataa midda kalena dadku marka ay wuquufu carafa ay carafaad soo istaagaan dadka xujaajta ah oo ay ixraamkii iyo ay iska dhigayaan iyo mashaqatul ixraam ay ka baxayaan ayaa iyadana lagu toosiyey de waxaa la dhihi karaa dadka xajka jiraa iyo kuwa ka maqan kuwa ka maqanaaba badane ee kuwaas xagga jiraa lafteedu muhiimad bay muslimiinta u hayaan oo waayo marka sanad walba in la taga meeshaasaa la rabaa oo haddii marka la tegi waaye macnaheedu dhib weyna ummadda haysto waayo markaasna soo ma garan marka mar haddiiba la tegi karo dad muslimiina shicaarkaas arkaanulislaamka ka mida ay muujinayaan wuxuu keenayaa markii la guto ka bacdi farxad inay dhacdo marka marka ciiddii hadda saddex macnaan ka sheegnay farxad iyo ziino iyo cibaado oo salaad baaba la tukanaan wax la mid ah sidaasna ma jiraan ummadaha kale acyaadoodu waxay ku dhisan tahay shahwadooda hadba say ayagu jecel yihiin ama khuraafaad bayba ku dhisan tahay aan jirin ayay ciid ka dhiganayaan ayb ciiddooda waxa ay samaynayaanna cibaadaad maahane in ilaahay lagu caayaaba laga yaabaa nasaarada oo kale hadda waxa ay ciidda ka dhiganayaan maalmahaas marka ay ciidda ku jiraan aakhirka sanadka dee nebiyullaahi ciisa iyo kirishadii waa la dilaydii ahayd iyo ilaahnimadiisii iyo waxaas bay ku qowlayaan iyo inuu ilaahay dhalay iyo shartaas iyo cayadaas bay wadaan marka midda kale ee bisha afaraad ay galaanna iyaduna waxayba ku dhisan tahayba dilkii nebiyullaahi ciisa la dilay bay dhahayaan iyaga de nebiyullaahi ciisana lama dilin oo wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum marka ciid been ah waayo oo been abuur ah ka qeybgalkeedu waxay noqonay in beentaas la taageero marka oo laga dhigo wax sax ah oo jiro ayay noqonaysaa marka qof muslima uma bannaana inuu acyaadul kufaar uu ka qeyb galo waana sida suuratu lfurqaan allah uu ku yidhi wاladiina laa yashhaduuna الzuura waidaa maruu biاlagwi maruu kiraaman zuurkaasna waxaa lagu macneeyey acyaad اlmushrikiin iyo acyaad اlkufaar ayb marka xadiidkan marka macnahaasuu tilmaamayaa qaala baabu اlkhuruuji ilى اlciidi bixitaanka ciidda loo baxo caddayntiisiibuu u baab yahay min alqadi berri oo kale markay tahay in lasoo baxo maalintii ciidda berideeda in lasoo baxo ayb wuxuu ku yimid caddayntiisa wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa abu bishrin wahuwa jacfaru bnu abi waxshiyata can abi cumayr bni anas abu cumayr bnu anas isagu waxaa weeyaan ibnu xajar waxa uu yihi hiqatun rawaa lahu abu daawuuda wاnnasaa-iy wabnu maaja ibnu lqaطaan laakiin kitaabkiisa bayaan ulwahmi waliihaamka jahaaluu ku xukumay xadiidkanna waa daciifiyey liأjli jahaalati abi cumayr ibnu cabdilbar baana uga horeeyey kamaa fi tamhiid oo waxa uu yidhi ibnu cabdilbar hada xadiiثu laa yajiءu ila bihada اlisnaadi unbau ku imaanayaa infarada bihi jacfaru bnu abi waxshiyata wa ama abu cumayr falam yarwi canhu ilaa abu bishrin unbaa ka wariyey waman kana haakada fahuwa majhuulu laa yuxtaju bihi laakiin marka majhuul aan la xujaysanaynin oo majhuul ou noqonayo waa goormeena wa haddaan la tawhiiqinin halaa ka wariyey lama tawhiiqinin hadduu hal ka wariyo laakiin la tawhiiqiyo jahaalo waa ka baxa marka waxa uu yidhi waqad ajmaca alculamaau calaa ana salaata alciidi laa tusallaa yowma alciidi bacda azawaal culimadu waxay ku ijmaaceen buu leeyahay salaatulciid inaan la tukanaynin duhur wixii ka dambeeya haddii maalintii ciidda in duhur kadib la tukado la diiday maalinta ka dambaysa min baabi owlaa waayo buu leeyahay marka inaan la tukanaynin marka xadiidkan wuxuu leeyahay de nadarkii culimadana waa khilaafsan yahayba dacfina waa ku jiraa buu rabaa inuu dhahno qiyaaskana waa khilaafsan yahay laakiin wax qiyaaska khilaafsan male qadaa iyo adaa baa kala jiri karo adaa-an waqtigeedu waa inta aan duhur la gaarin maalintaas haddii laakiin waqtigii uu dhammaado oo xilligeedii la dhaafo qado inaan lagu tukan karin wax diidaya male salaadu waa la qallay karaa waayahay can cumuumatin lahu ana qowman qolo ra-w lhilaala bisha ayay arkeen faatow faatow nabiya sal l slam nabigay u yimaadeen faamarahum wuxuu amray an yufdiruu inay afuraan bacdama irtafaca annahaaru maalintii markay kor noqotay oo maalintii yacnii gelinkii dambe la gaaray wa an yakhrujuu ila alciidi ciidda inay usoo baxaan min algadi berri inay ciidda usoo baxaan calaa hada marka xadiidkan abu cumayr baa waxaa ku tegay abu xaniifa axmed isxaaq a'immada badankood way ku tageen imaamu shaaficina wuxuu yidhi hadduu xadiidkan sugnaado qultu bihi hadduu sugnaado waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in maalinta ciidda hadday dadku arki waayaan habeenkii bisha oo calaa asaas inay soon tahay ay u soomaan ee dabadeed ay arkaan qof bishii arkay ama laba qof oo bishii shawaal aragtaan u jeedaaye oo markhaatidoodana la aqbali karo dadka maalintaa soonkii waa iska furayaan ilaa waa maalin ciid ah moogtaha markay furaanna haddii duhur ka hor warka uu soo gaaro markaasayba tukanayaan ilaa waqtigii ciidda weli waa baaqi haddii laakiin duhurka kadib loo soo sheego oo ay markaa ku baraarugaan oy ogaadaan dadkii qof markaa dad beledka la joogo ama daafaha magaalada ay soo sheegaan in bishii la arkay oo ay badan yihiin markhaatigoodana la qabtay markaas waa layska afurayaa berri oo kale ayaana la tukana maalinta ka dambayso yacni maalintaa ku xigto ayaa salaadii loo soo kallahayaa markaas marka adaa miya mase waa qado way isku khilaafeen culimada qaar waxay leeyiin waa qallo qaarna waxay leeyihin maya ee maadaama duru duruuf ay keentay waqtigeedii waa iska joogaa ayb laakiin inay qado tahaa aada u muuqanayo ayb fa amarahum wuxuu amray an yufdiruu inay afuraan bacdama irtafaca annahaaru maalintii markay kor noqotay wa an yakrujuu ila alciidi inay u baxaan min alqadi maalinta berri ah qaala baabu khuruuji alcawaatiqi wadawaati alkhuduuri fi lciidayni gabdhaha qaangaarka ku dhow bixintooda yacni soo bixitaankooda wadawaati lkhuduuri iyo kuwa qolalka ku jiro oo aan guryaha kasoo bixin oo maqbiyooyinka ah soo bixidooda filciidayni ciideynka ay soo baxaan وبه qال أخبرنا cمر بن زرارة وهو الكلاaبي أبو محمد النيسابوري ثقة hبت qال أخبرنا إسماعيل هو بن علية عن أيوب هو بن أبي تميمة السختyاني عن حفصة qاaلت xفصة بنت سيrيn kانت أم عطية أم عطية waxay ahayd lاa تذkر رsuuل اللhi صلى اه عل سلم نبga inaynan sheegaynin إlاa hadday sheegta qاalad waxay dhehaysa بأbا biabaa marka waxaa weeyaan biabii ayay ahayd ya-dii baa waxaa lagu bedelay alif ibdaal ayaa la sameeyey ya-dii baa alif lagu bedelay alif markay meesha timaadana xarafkii ka horeeyey fatxuu isu bedela maftuux buu noqonayaa biabaa sidaasay ku noqotay marka marka biabaa aabbahay iyo hooyaday mid lagu aabbahayaan ku furanayaaye yani aabbahayaan ku furtaa rasuulka yani jacaylka ay nebiga jeceshahay ay muujinaysaayo haddii isaga in nolol loo daayo aabbahayna ou dhinto waa jeclaa lahay sidaas inuu isaga baaqi ahaadaan aada u jeclaan lahaa oon door bidi lahaa faqultu waxaan idhi asamictii rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ma maqa ma maqashay yadkuru kada wakadaa isagoo sheegaya faqaalat waxay tihi nacam biabaa haabay tihi biabaa aabbahay baan ku furtaaye qaala wuxuu yidhi litakruji alcawaatiqu kuwa gabdhaha yaryar ee markaas soo qaangaarayo ha soo baxaan wadawaatu lkhuduuri iyo kuwa qolalka u saaxiibka ah waalxuyadu iyo kuwa xaydka qabo wayashhadna alciida ciiday xaadirayaan wadacwata almuslimiin muslimiinta ducadooda waliyactasil ilxuyadu kuwa xaydka qaba ha ka dheeraadaan almusallaa musallaha meesha marka musallaha lagu tukanayo ha ka fogaadaan musalluhu marka ma ahan macnaheedu inuu wato xukmu lmasjid musalluhu masaajid ma aha waa meel bannaan waa masjid xukunkii ma qaadanayo culimada marka qaar waxay leeyihiin inaynan dadka ciriirinin ayaa ha fogaadaan meesha haka dheeraadaan loo dhahayaa qaarna waxay leeyihin maya ee waa min baabi tanbiihi biاladnaa cala alaclaa shay hoose ayaa waxaa lagu baraarujinayaa wax kore ah lagugu tusaa oo macnuhu waxay tahay haddii musallihii oo aan masaajid ahayn haddii la yidhi ha ka dheeraadaan masaajidku min baabi owlaa waay marka inaynan inay ka dheeraanayso waaba kasii daran tahay haweenka xaydka qaba haddaynan musalle imaanaynin masaajid kaba daran marka oo isaga xukmulmasjidkiiba qabo ayb qaarna sidaa ayay dhahayaan qaala baabu ictizaali lxuyadi musalla nnaas inay ka dheeraadaan meeshay dadka ku dukanayaan kuwa xaydka qabo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaanu can ayuuba can muxamedin qaala laqiitu uma caqiyata ayaan la kulmay faqultu lahaa waxaan ku idhi hal samicti min annabiyi sal l slam nabiga ma ka maqashay wa kaanat idaa dakarathu waxay ahayd haddii nebiga ay sheegto qaalat biabaa ayay dhehaysay qaala akhriju lcawaatiqa wuxuu yidhi soo bixiya kuwa markaa soo kacay gabdhaha wadawaati yacni lkhuduuri iyo kuwa qololka u saaxiibka ee maqbiyooyinka ah fayashhadna alciida ciidda ha xaadiraan ciidday xaadirayaan wadacwat almuslimiina iyo muslimiinta ducadooda walyactasil ilxuyadu musalla nnaas kuwa xaydka qabana meeshay dadka ku dukanayaan ha ka dheeraadaan marka dawaati lquduur dawaagii nebigana waa jiri jireen gabdhahan gurigaba ka soo bixin waa jiri jireen gabadha ama haweentana inay guriga joogto aynan gurigeeda ka bixbixin oo qof bixbixid badan aynan ahayn waa lagu ammaanaa walidaalika haweenka ahlu jannada waaba lagu ammaanay xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam waxaa lagu xabisayaa la yidhi teendhooyinka jannadii dhexdeeda kuwo kuwo wareego ma laga tilmaamin ee dad guryahooda joogaa laga tilmaamay marka bixbixitaankaas marka de hadda laga dhiganayo marka wax fiican inuu yahay ama laga dhigayo yacni guri joogga la xumaynayo islaam ahaanna uma saxsana caqli ahaanna hadda uma saxsana diin ahaanna hadda waa kaasa marka waad arkeyna ayb qaala baabu ziinati lilciidayni ayb marka walyactazil ilxuyadu musalla nnaastuu ka raba marka qaala baabu ziinati quruxdii ayuu baab yahay cadaynteeda lilciidayni ciideynka laysu qurxiyo wabihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuuda can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunus bnu yaziida wacamru bnu lxaaris can ibni shihaabin can saalimin can abiihi qaala wajada cumaru bnu lkhadaab wuxuu helay xullatan laba maroo isku joog ah min istabraqin oo xariir ka samaysan bisuuqi suuqa ayuu ku arkay uu ka helay fa akhadahaa waa soo qaaday fa ataa biha rasuula اllahi sal l slam nebigu ula yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ibtac haadihi midan gado fatajamal biha lilciidi wاlwafdi ciidda iyo wafdiga ugu iskugu qurxi meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ciidda in laysku qurxinayo waayo nebigu ma dhihin laysma qurxiya ee joog cumarow waa ka aqbalay in ciidda laysku qurxinaayo laakiin maradan xariir ahaanu u nici doonaa kownuhaa inay xariir tahayba u nacay quruxda ma la diidin jumcadana waa soo aroortay marka wafdiga iyo ciidda iyo jumcada iyo kulli in laysu qurxinaayo faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi innamaa haadihi tani libaasu man qolo dharkood waaye laa khalaaqa lahu ounan u sugnaanin wax nasiib ah aakhiro aynan ugu sugnaanin yani dharkan dhar gaalo waa dhar gaaladu ay labistaan oo mu muslimiintu marka waa ka xaaraam wa inamaa yalbasu haadihi maradan waaa tan waxaa labisto man laa khalaaqa lahu waxaan nasiib lahayn aakhiro aan ku lahayn falabitha cumaru cumar waa nagaaday marka meeshan cumar nebigu isqurxi buu yidhi wafdiga iyo ciidda iskugu qurxi ma diidin marka isqurxintii ee marada kownuhaa xariir ay tahay u diiday meeshaas marka isqurxinta halkaasay ku jirtaa marka tarjamada maxalu shaahidkeedana meeshaas waa ayb waxaana laga qaadanayaa qof mafduul ah ee laga fadli badan yahay qofka fadli badan inuu wax ku baraaruji karo oo arrintaa inaynan ceeb iyo waxba aynan ahayn waayo cumar iyo nebiga ma isu dhigmaan dabcan nebiguna waa nebigi ilaahi sal l slam cumarna racyadii rasuulkuu ka mid yahay sal l slam markaa saasoo ay tahay cumar nebigu waxu sheegayaa rasuulka kama xanaaqin ayb falabitha cumaru cumar waa nagaaday maa shaa allahu intii ilaahay doono uma arsala ilayhi waa rasuulu llahi sal l slam nebigaa usoo cid diray qultu waxaan markaa wuxuu yidhi arsala ilayhi rasuulu llahi sal l slama bijubbati diibaajin xariir jubbadeed yani jubbad jaakad xariir ah ayuu usoo diray nebigu usoo dhiibay cumar faaqbala bihaa waa qaabilay waa kusoo yani jeestay xataa jaa xataa jaءa rasuula اllahi sal l slam ilaa uu nebiga uga yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow qulta waxaad tidhi inamaa haadihi tani libaasu man laa khalaaqa lahu qof aan aakhiro nasiib ku lahayn dharkiisa waay ayaad tidhi uma arsalta ilaya bihaadihi markaa cumar waa soo jeestay nebigu u yimid saanuu ku yidhi dabadeedna anaad iisoo dirtay hadda faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi bichaa iibi watusib bihaa xaajataka baahidaadana ku asiib oo ku daboolo yani maradan adigu ha gashanine gad ee lacagta aad ka hesho isticmaal oo markaa yani adiga yani xaajadaada ku asiib meeshaas marka dhowr mas'alo fiqi aba waa ku jiraanoo midda koowaad waxay tahay xariirta in la iibi karo maradii marada xariirta ragga waa ka xaaraan laakiin waa ka ganacsan karaa wuu iibin karaa dhib ma lahan waayo xariirtu waa shay bictibaarinna xaaraan u noqon karo wa bictibaarin aakharna xalaal u ah nacam haweenkoo kale u bannaan tahay raggana waa ka xaaraam bi hada almacnaa marka haddii qofku shay sidaas oo kale uu jiro bictibaarinna u bannaan isticmaalkiisa bictibaarin aakharna uunan u bannaanayn qofku inuu iibiyaa waa bannaan tahay waayo shaygan maxdi xaaraan ama ah soo ma garanin mid waa taas marka haddii marka aada is leedahay laakiin qofkan aad ka iibinaysid waa qofkii wejkii xaaraanta ahaa u isticmaalayo waayo haddaad istiraahdo waxaa fiican inaadan ka gedin calaa haadaa marka waxaa tusaale loo soo qaadan karaa cinabka oo kale cinabku wax la cuno oo xalaal ah khamrina waa laga dhiga karaa soo maha haddii marka adigu qofka uu cinabka ka ganacsado soo dejiyo oo ama beero cinaba uu leeyahay waa gada karaa cinabkiisaas wax xaaraana ma ah laakiin haddaad og tahay qof warshad khamri u furan tahay ood adiguna taqaano inaad ka iibisid ma aha culimada marka qaar waa yani maba laga iibin kara dhahayo iyo qaar dhahayo in laga iibiyaa ma fiicno waa jiraan marka middaas de wixii qofka aada ku og tahay waa baab laakiin haddaadan ku ogeyn adigu inaad qodqodo ma aha nacam xariirtan adiga maa labisan rabo oo nin ah mase xaaskaadaad u gadaysaa inaad dhahdaa maya qasab ma kugu aha nacam mas'alada labaad waxa ay tahay haddana laga qaad meeshan ku jirto cumar maradan walaalkiis oo mushrig ahoo ku hooyo ah buu u diray oo maka joogi marka meeshaasna waxaa laga qaadanaya qofka gaalka in wax loo hadiyeey karo gaalka qofka qaraabada iyo hadduu leeyahay in wax loo hadiyeey karo koo waayo cumar maradii wuxuu u hadiyeeyey walaalkiis ku hooyo ah oo mushrig ahaa markaas waxaa kaloo laga qaadanayaa mushrigaasi walow kaana xarbiyan hadduu doono isagoo xarbi ah qofka hadday qaraabo un waxun ka dhexeeyaan waa u hadiyeey karaa waayo ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay markaas dadka maka joogay xarbiyiin ay ahaayeen waqtigaas nacam ilaa muslimkii ma qabsanin maka weli markaas nacam laakiin xarbiga waxa loo hadiyeey karo wax uu muslim ku dhibi kara may lama ogola nacam hadda haddaad seef ama aada hub siiso inaad u hadiyeysa lama ogola maxaa yeele kaas muslinoo ku dhibaateyna wax laakiin iska mara iyo wax lamida iyo oo kale ah waa wax la sheegaya mas'alada kaleo saddexaad oo laga qaadanayaa waxay tahay walaalka ninkaa uu u hadiyeeyey mushrig buu ahaa halilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariicati gaal haddii uu yahay isaga ma u bannaan tahay xariir inuu qaato asagoo nin a maya uma bannaano waayo sharciga furuucdiisa gaalada waa lagula khitaabay waan laga dalbanaynin maahane laakiin waa lagula hadlay wixii muslimka ka xaaraan ah gaalkuna waa ka xaaraam dabcan ee hadday ka xaaraam tahay maxaa loogu ogolaaday cumar inuu ninkaa gaalka maradaas uu siiyo nebigana ilee waa ogaayey sala allahu calayhi wasalam waxaa loogu ogolaanayaa bay leeyihiin culimada ee ninkaasi uu u hadiyeeyey waa gado karaa isaga laftiisa markaasuu lacagteeda isticmaali karaa xaas ou qabowsiin karaa maadaama maradan isticmaalkeedu uu badan yahay oo isticmaal sax ana loo isticmaali kara mid qaldanna loo isticmaali karo waa bannaan tahay inuu siiyo marka mutlaqan isaga ma dhihin maradan adiga xiro ma dhihin moogtahay maradiina qiimi bay leedahay inta la iibiyaa lacagteedu isticmaali karaa qofkiina maadaama ay saa tahay marka xadiidka laga qaadan maayo gaalada waxa muslimiinta xaaraanta ka ah iyagu inaynan xaaraan ka ahayn ma laga qaadanayo ayb waana masala usuuli oo khilaafna u jira dabcan ayb qaala baabu salaati qabla alimaami yowma alciidi salaadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay qabla alimaami imaamka hortii la tukado yowma alciidi maalinta ciidda imaamka marka de ninka ummadda u cayinan madaxda u ah ama nin asaga ou naa-ib ka dhigay oo uu yidhi or dadka tuji salaada imaam oo kale waa kaas laftiisa iyaga marka in laga hormaro ma ahan oo dadku iska tukadaan wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy can sufyaana can ilashcaf can اlswad bni hilaalin can haclabata bni zahdam ana caliya radia allahu canhu istakhlafa abaa mascuudin cala اnnaas abuu mascuudin albadri buu dadka uga tegay fakharaja yowma ciidin maalin ciiduu soo baxay faqaala yaa ayuha nnaas inahu shanigu waxa uu yahay laysa min asunati sunnada ka mid ma aha an yusallaa in la tukado qabla alimaami imaamka hortii in la tukado sunnada ka mid ma aha marka inahu laysa min asunna markuu yiraahdo waa marfuuc soo maatarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu daahir waaye waayo salaatulciid waa salaad shicaar muslimiinta jamaacay ku tukadaan waana shicaar shicaarkuna marka dadka iyo madaxdooda inay isla sameeyaana fiican qaala baabu tarki laadaani lilciideyni aadaanka ka tegistiisa wuxuu ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay lilciideyni lilciideyni loo adimo in ciideynka loo adimo in laga tago wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa'in can jaabirin qaala sallaa binaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa na tujiyey fii ciidin ciid dhexdeed ayuu na tujiyey maalin ciid ah qabla alkhudbati khudbadda ka hor bigayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin iyo iqaama la-aan marka aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan marka aadaankii waa in laga tegaayo sideedana salaad aan farad ahayn maba loo adimaba waxa loo adimo waa salaad farad ah bes sunanka looma aadaano keliya waxay leeyihiin asalaata jaamica in la yidhaahdo kusuufkayna kusoo aroortay culimada qaarna taraawiixdii iyo ciideynkii iyay uga qiyaasteen ayb laakiin aadaan male aadaanku maktuubada unbaale bis salaada faradka ayb marka markuu leeyahay sallaa binaa rasuulu llahi sal l slama fii ciidin qabla alkhudbati buuna tujiyey bigayri aadaanin walaa iqaama marka aadaankii iqaamadii waa ka tegay waay ka tegistaas nebigu uu ka tegay waayo wax looga dayan rabo marka shaygii marka nebiga uu ka tago maca qiyaami muqtadiihi baahidiisa keenaysa iyadoo ay jirto ay taagan tahay wacadami almaanic maanic ka celiyana ounan joogin shaygaa marka tarkigaas waa sunna u noqona ka tegiddaa looga dayanaa nebiga sal l slam aadaanku hadda baahidii aadaan waa joogtay oo in dadkaas meelaha dhan ka imaanayo sida jumcada oo kale iyo ka badanba uga soo qeybgalaya ciidda in loo adimo baahi jirtay ahayd iyadoo baahidaa jirto ayuu nebigu ka tegay uunan adimin wax u diiday ama maanic ka celiyeyna ma jirin rasuulka sal l slam idan marka macno ayuu uga tegay nebiga oo diini ah marka macnaha diiniga baana lagu raacaa rasuulka sal ll slam waana miduu alimaamu shaafici uu yiraahdo inamaa natabicu sunnata ficlan wa tarkan sunnada nebigaan raacaynaa ficlan wa tarkan wixii uu sameeyeyna waa samaynaynaa wuxuu ka tegayna waa ka tegaynaa laakiin wixii nebigu uu ka tegay iyadoo baahidii keeni lahaydba aysan joogin yani shaygaan nebigu ma samaynin muxuunan u samaynin baahidii baanba taagnayn xilligaa baahidaas ma joogin baahi haddaynan joogin gadaal ka timid dadkuna aynan sabab u ahayn baahidaa inay timaado ee kaasoo kale waa la samay karaa waana maslaxa min almasaalix almursala ee waxa ay dhahayaan uma fuqahada oo maalan waxaaba ka midaba qur-aanka in la ururiyo hal musxaf layskugu geeyo baahidii keeni lahayd markaas hore ma joogin sababtoo waaba soo degaya qur-aanka waa socday weli ma dhammaystirna markii zamankii abubakar oo dadkii inay dhimanayaan quraa'dii goob dagaal markii la galaba dhowr nin oo quraa'a ay dhimanayso la arkay ayaa waxaa timid baahi ah qur-aanka in la jamciyo baahidaa markaasay timid markaas jamcintii nebigu marka ma jamcinin musxafka ma ururinin waa ka tegay waa looga dayana ma la dhahayo taas waayo nebigu baahiyaanba aan jirin markaa ayb maanicana taraawiixdoo kale rasuulka sababu uga tegay maanic habeen iyo laba ama laba habeen ayuu dadka tujiyey markii saddexaadna waa ka tegay habeenkii saddexaad sababtuna nebigu wuxuu yihi in laydinku farad yeelaan ka baqay maanicii waa zuulay nebiga sal l slam markii uu dhintay kabacdi ee haddii maanicii uu ka baqayeyba uu zuulay waxaa soo haraya ficilkii inuu marka uu meeshii imaanaya ayb waxyaabaha marka turuugtu macaanidaasaa ku dhex jirto aslanna tarkigu waaba ficil ficilka yani turuugtu min alafcaali bay ka mid tahay ayb lowlaa yanhaahum اlrabbaaniyuuna wاlaxbaaru can qowlihim اlإثma waaklihim الsuxt labi'sa maa kanuu yasnacuun yani waxaa lagu eedeynayaa yacnii inay ka tageen macruufka inay faraan munkarka ay reebaan ayay ka tageen ka tegistaasa waxaa laga tilmaamay sunci iyo ficil atarku ficlun marka idan ayb ayb marka ma laga fiirinayo ma la dhahaayo maalan aadaanku sidiisuu u fiican yahay maxaa aadaanka loo diidaa ma la dhahayo aadaanku waa fiican yahay laakiin asagoo fiicana nebigu ka tegay sal ll slam meeshaan uu uga tegay qaala baabu lkhudbati khudbadii caddaynteedii buu u baab yahay xukunkeeda yowma alciidi maalinta ciidda qabla salaati la qudbeeyo yani tarjamadan aada u fiiri maalinta ciidda in la qudbeeyo salaada ka hor waayahay nusakha qaar waxay qorayaan baabu lkhudbati yowma alciid bas sidan laakiin oo taallo baabu lkhudbati yowma alciidi qabla asalaati waa sida waafaqsan sunanu lkubraa sunan alkubraa oo musanifka uu leeyahay imaamu الnasaa-i sidaan waa baabka tabwiibka ayb meeshuu ka qaatayna waa sheegi doonaa wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cuثman qaala xadaanaa bahzun wahuwa bahzu bnu asad alcamiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala akbaranii zubayd qaala samictu الshacbiya yaqulu xadaana albaraءu bnu caazibin cinda saariyati min sawaari اlmasjid tiir masjidka tiirarkiisa kamida agteedu noogu sheegay qaala wuxuu yihi khadabana nabiyu sal l slama yowma naxri nabigaa noo qudbeeyey maalin maalintii naxriga tobnaadki faqaala wuxuu yidhi ina أwala maa nabda'u bihi waxa ugu horeeyo oon ka bilaabayno fii yowminaa haada maalinkeennan kan ah an nusalliya inaan tukano uma nadbaxa aan gowracno dabadeed faman facala dalika qofkii sidaas sameeyo faqad asaaba sunnatanaa sunnadeennii waa asiibay waman dabaxa qofkii gowraco qabla dalika kaagaa ka hor fainamaa huwa laxmun waa hilib yuqadimuhu liahlihi waa hilib marka dadkiisii un uu qadimay hadda marka tarjamada iyo maxalushaahidka meesha xadiidka ay ka waafaqayso ina أwala maa nabda'u bihi fii yowmina fii yowmina hada an nusaliya taasuu rabaa inuu dhaho yani ada warkan waxaa la dhahay buu leeyahay waxa ugu horeeyoon maanta yacni maalinkeena dhexdiisa aan ku bilaabayno waa inaan tukanayno marka wuxuu leeyahay weli lama tukanin warkaana nebigu waa leeyahay ayb an nusalliya warkan marka uu dhahayo weli lama tukanin idan marka warkaanuu khudbo ka dhigay isaga salaadiina waa dhiman tahay waa lasoo wadaa isaga saasuu marka faham u wataa xaafidku marka ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yihi baabu lkhudbati bacda alciid qaala bnu baaal ibnu baaal sharaxa bukhaariga wuxuu ku yidhi halita annasaa-iyu imaamu nasaa-i waa gafay buu yidhi fatarjama bixadiidi اlbaraa buu tarjamay faqaala wuxuu yihi baabu lkhudbati qabla الsalaa qaala wuxuu yihi markaa wakhafiya calayhi imaamu الnasaa-i waxaa ka qarsoonaatay ana alcaraba carabtu qad tadacu lficla اlmustaqbala makaana almaadi yacnii carabta ficil mudaarica oo mustaqbal keenaya macnihiisa ayay dhigaysaa booskii maadiga fakaأnahu qaala calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan marka waaba nebiga isagoo yiriyay la mid tahay أwalu maa yakunu bihi اlibtidaau fi hada اlyowmi salaatu ayb manaa warkan wuxuu ka dhigan yahay yani waxa ugu horeeyo maalintan bilaabashadu ay tahay waa salaada waana tukanay waay marka an nusaliyada waa tuka doonaa ma aha yani waa wadcu lmustaqbali makaana almaadi maadi booskiisa la dhigo oo kale waana sidaasuu marka uu tilmaamay waxay la mid tahay buu yihi wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid an yu'minuu ficil mudaaric sow maaha lama qoonsanin wax kale laguma qoonsanin ilaa an yu'minuu inay rumaynayaan ma ahani haddi kadib may rumayn doonaan mase waaba rumeeyeen way rumeeyeen ilaa an yu'minuu ilaa an aamanuu oo kale waa marka inay hore u rumeeyeen ma ahani marka ina awala maa nabda-u bihi fii yowmina hada an nusalliya yani salaaddii aan tukanay aan ku bilaabanaynaa waa salaadda maaha nin dib mar dambe laga tukan doono ma aha sidaasoo marka meeshan uu u fasiray una tawjiihiyey weliba xadiid baaba aada usii tilmaamayo bukhaari uu soo saaray wuxuu ahaa kharaja nabiyu sal l slam yowma adxan ila albaqiici buu u baxay musallihi fasallaa rakcatayni buu tukaday uma aqbala calayna biwajhihi waa noo soo jeestay wa qaala waxauu yidhi ina awala nusukina fii yowmina hada an nabda'a bisalaa xadiidkan baaba aada u tilmaamay soo maha intuu tukaday nebiga oo salaada kasoo jeestay oo warkaan akhriyey uu yidhi idan warkaani goormuu dhacay bacda salaaduu dhacay warkaan riwaayadaas bukhaari baaba aada u cadaysay marka tarjamada nasaa-i marar badan yacnii waxaa ku jira qumuud aada u badanaa ku jira iyo ishkaal hadda meesha an musalliyadaasu wuxuu ka fahmay marka hadalkan inuu khudbo yahay salaadina aan weliba la gelin oo mustaqbalkiibuu sidiisa u daayay isagana bal culimada qaar waxay yidhahdeen cibaarada lafteeda waxayba daliil u tahay qaradka nasaa-i cagsigiisa waayo haddiiba la yidhi ina awala maa nabda-u bihi fii yowmina hada an nusalliya haddiiba la yidhi salaadii laga dhigay awal shay oo la samaynayo see khudbada awal u noqotay marka khudbadii iyo salaaddii waa laba shay shayga ugu horeeyana nebigu salaaduu ku sheegay kanaaba daliil u ah in salaada ay horeyso oo khudbada ay dambayso waayahay fadabaxa abuu burdata ibnu niyaarin ayaa gowracay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah cindii jadacatun neef ilka jabsaday ayaa agteyda ah khayrun min musinatin mid yacnii weyn oo laba dhammaysatay ka khayr badan marka jadacadaa ma gowracan ma qalan karaan ma maqali karaan riwaayaadka qaarna waxay leeyihin canaaqan waxar mid weyn ka qiimo badan baa ii joogto ee ma qalaa markaasuu yidhi idbaxaa gowrac walan tuufiya can axadin bacdaka ma ma ka gudayso uma oofinayso can axadin qof xaggii bacdaka adiga kaa dambeeye adaaxadaan ugu tegaynaa marka xugunka oo aricadka iyo idaha iyo inay kala duwan yihiin aljadacatu min adani waa ku ansaxe udxiyada laakiin aricad marka uu yahay waa inuu laba sano dhammaysto sanad saddexaadna uu galo fani inuu ahaado ayb marka de iduhu meequu ku ilka jabsadaa khilaaf badanaa ku jira qaar lix bilood ay leeyihiin qaar waxay sheegayaan sideed iyo wax lamida qaar hal sano waana dhacdaa marka in lix bilood iyo ka badan markuu gaaraba uu iska ilka jabsado calaa kullin marka hal sano jir ida ah waa guda iduhu waa ka hor koraan aricadka aricadkuna waa inuu laba dhammaysta isaga laga rabaa qaala baabu salaati alciideyni ciideynka salaadooda qabla alkhudbati khudbada ka hor yacnii la tukado salaatulciideyn in khudbada ka hor salaada in la galo waa midaan tii hadda cagsigeeda salaada inay horeyso wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdat bnu sulaymaan qala xadaanaa cubayd llahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slam wa abaa bakrin wacumara radia allahu canhumaa kaanuu waxay ahaayeen yusaluuna alciideyni ciideynkay tukanayeen qabla alkhudbati khudbada ka hor marka nebiga iyo abubakar iyo cumar a la yidhi de nebiga hadduu isaguba tukaday qabla alci qabla alkhudba hadduu salaadii galay diintuba ficilkiisa waa ku sugnaa kartaa soo maaha ilaa axadka lagu dayanayo waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar marka waxaa gaar hadda loogu sheegay oo lagu daba yacnii lagu daba xiray waxay tahay inaan la nasakhin bis xukunkaas yani nebiga wuxuu tuka jiray qabla alkhudba buu salaada geli jiray arrintuna sidaasay noq ay ahayd lama nasakhin wax bedelay ma jirin sababtoo ah haddii la nasakhi lahaa camalku sidaas ma ahaadeen abubakar iyo cumar camalka ay ku camal falayaan shay la nasakhay ma ahan dabcan macnuu intaas u waayo waxa abubakar iyo cumar loo sheegaya ee hadda abubakar iyo cumar in lagu sugaayo xukunka ayaga ficilkooda ma aha xukunku nebigaaba ku sugnaaday ayb riwaayana waxay ku daraysaa cuhmaanna sidaasoo kale u yeeli jiray riwaayadaana waxay meesha ka saaraysaa in cuhmaan uu ugu horeeyey qof bilaabo khudbada inuu soo hormariyo cuhmaana bilaabay baa dadka qaar dhahayaan sidaas inaynan sax ahayn waayo cuhmaan laftiisa qabla alkhudba ayuu tuka jiray qaala baabu salaati alciideyni ciideynka salaadooda ila alcanasati usha takiga usha hoosta kuleh waranka afkiisa xaggeeda in markaa loo tukado sutra iyadoo laga dhiganayo wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmarun can ayuuba can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi sal l slama kaana yukhriju alcanasata ayuu soo bixinayay yowma alfiri maalinta ciidulfiriga iyo wayowma aladxaa yarkusuhaa waa ku mudaayey waa ku tallaalayay waa dhulka ayuu gelinayay fayusalii ilayha xaggeeda ayuu u tukanayay marka intuu mudo dhulka ku mudo ayuu markaa xaggeeda u tukanayay baabu cadadi salaati alciideyni salaatulciidda labada ciidood salaadooda tiradooda inta ragco ay yihiin wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu muusa qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa sufyaan bnu saciid can zubaydin aliyaamiy can cabdiraxmaan bni abi leyla dakarahu can cumar bni اlkhadaab radia allahu canhu qaal salaat ladxaa rakcataani waa laba ragco wa salaatu lfitri rakcataani waa kan maxalusha laba ragco wa salaatu lmusaafirina rakcataani waa laba ragco qofkii aan ziyaadinaynin oo inuu dhammaystiro aan rabin labadaas casiimadu waa labadaas labadaa hadduu qofka musaafirkaa tukado waajibkii waa gutay hadduu afar ka tukadana dhib ma laha iyadana waa soo marnay wa salaatu ljumucati salaada jumcaduna rakcataani laba ragco waay tamaamun waa dhamaystir hiya tamaamun waa dhammaystiran tahay tamaam waay laysa biqasrin gaabin ma aha calaa lisaani nabiyi sal l slam nebiga carabkiisa korkeed korkiisa ayay tamaam ku tahay ku dhammaystiran tahay hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وasxaabih